نورنا لم يغرب في ليالي الكرب نورنا لم يغرب في ليالي الكرب فاضيا مشرق في دروب الموكب فاضيا مشرق في دروب الموكب بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka tarbiyada carruurta oo toddobaad kasta xiliyadan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan waa maalinlima jimca taariikhdii jirigan ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha dulqacda kun afar boqol afartan iyo lixdii jiriga dhanka kaana waafaqsan saddex iyo labaatanka bisha mey labada kun shan iyo labaatanka qodobada toddobaadkan barnaamijka ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah maxay tahay faa'iidada ay leedahay in ubadkeer lagu barbaariyo runsheega ammaanada iyo balanoofinta maxayse tahay tallaabooyinkay habboon tahay in la raaco si ubadka loogu barbaariyo arrimahaasi warbixin qodobkaasi ku saabsan ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan inshaa allah qodobadaad sidoo kale barnaamijka ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah xubinta qadka telefoonka waan toddobaad walba ku waraysanno carruurta nagala soo xidhiiray qaar ka mid a degmooyinka iyo deegaanada wilaayaadka islaamiga xubinta sheeka xiriirka soomaalida ayaad sidoo kale maqli doontaan inta uu barnaamijka socdo waxaanan barnaamijka ka marnayn xubinta siiradda nebiga sala allahu calayhi wasallam iyo weyddiimaha toddobaadka dambe waa mar kale iyo barnaamijka tarbiyadda carruurta إنه قرآننا وأحاديث النبي إنه قرآننا وأحاديث النبي إنه قرآننا وأحاديث النبي waa hagaaga waalidiin iyo carruurba waxaan mar kale wadadan kalaynay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan si toosa u gudagalaynaa barnaamijka aynu ku bilowno maxay tahay faa'iidada ay leedahay in ubadkeer lagu barbaariyo runsheega ammaanada iyo balanoofinta maxayse tahay tallaabooyinkay habboonta in la raaca si ubadka loogu barbaariyo arrimahaas warbixintiidan ku soo maqanayaad ku dhegaysan doontaan صدوق القول منطقه عباد وموئله الهداية والزياد صدوق القول منطقه عباد وموئله الهداية والزياد وتضرب فيه أمثال ويعطى من الناس المحبة والإشادة وتضرب فيه أمثال ويعطى من الناس المحبة والإشادة تراه مباجلا فواح عطر وترمقه المروءة والريادة تراه مباجلا فواح عطر وترمقه المروءة المروءة والريادة وترمقه المروءة والريادة runtu waxaa lagu tiriyaa waxyaabaha ugu muhiimsanee labada waalid laga doonayo inay ilmahooda ku tarbiyeeyaan intii ay yaryihiin shakhsiyadooduna ay noqoto miday dadka oo dhan ku riyaaqaan waxaanuu noqonayaa miday kalsooni dhextaale isaga iyo dadka kale sidaas daraaddeed waxaa wanaagsan in qoyska ilmaha yaray ku barbaariyaan runsheega ammaanada iyo balanoofinta waana arrimaha asaasiga ilmaha yar lagu dhiso tarbiyada korintooda waxayna ka mid tahay akhlaaqiyaadka wanaagsan ee loo baahan yahay in ilmaha yar ay ku tilmaamnaadaan markii ay weynaadaan waxaa habboon in carruurta loo baraa runsheega ammaanad iyo balanoofinta qaabbay ku fahmi karaan islamarkaan ay u arki karaan in waxa loo sheegayae tahay mid muhiim u ah oo laga rabo shakhsiyad ahaantiisa قد أوصى إله الخلق في التنزيل والقرآن ذي الحكم المفادة وقد أوصى إله الخلق في التنزيل والقرآن ذي الحكم المفادة بتقوى الله يأمرنا فلاحا وتقوى الله خير ما استفاد بتقوى الله يأمرنا فلاحا وتقوى الله خير
haddaba waxaan soo gudbin doonnaa talooyin ku saabsan sida ugu habboonaan ilmaha yar ku bari karno runsheega ammaanada iyo balanoofinta si aan ugu tarbiyanno akhlaaqda wanaagsan ugana ilaalinno akhlaaqda mideeda xun kow kudayasho wanaagsan kudayashada wanaagsan waa arrin asaasi u ah tarbiyada carruurta waa shay aanay marnaba laga maarmaynin markii uu ilmaha yadhaarka waalidiintiisa oo runta ku dadaalaya maalintoo dhan dadka kalena kula dhaqmaya runta wuxuu isagana ku soo baxayaa mid run ka sheegaya umuurihiisa oo dhan sidaas daraaddeed waxaa labada waalid ku waajibaa inay laasimaan run sheega waana arrinta ugu muhiimsanee ilmaha yar lagu bari karo noqdadan muhiimka ee run sheega ah maadaama ilmaha ay saamiyn ku yeelanayso islamarkaana ay ku dhegayaan waxay ka arkayaan dadka ay jecel yihiin sida hooyada iyo aabbaha dhalay labo in ilmaha yar lagu dhiirigeliya run sheega ubadka waxaa mar walba loo baahan yahay in lagu dhiirigeliya hadalka midkiisa xaqiiqada ah mar walba uu qalad galan lagu booriyo inuu runta ka sheego isagoo aan ka cabsanaynin ciqaab iyo wixii la mid ah waxayna midaasi keenaysaa in carruurta ay ka cada dhigtaan run sheega iyo ammaanada iyagoo aan muujininin wax baqdin ah wuxuuna dareemayaa in run sheega ay tahay sheyga keliya lagu sixi kara qaladka wuxuu sidoo kale ilmaha yar dareemayaa mas-uuliyaddii inay ammaano dushiisa ahaatay lagana doonayo inuu ka dheeraada beynta khiyaanad iyo dhagarta waxaana markaas labada waalid ku waajib ah inay dhiirigeliyaan oo imuujaan inuu wax wanaagsan sameynayo saddex in la bara ammaanada iyo mas-uuliyadda carruurtu waxaa haboon in la baraa qiimaha ay leedahay ammaanada maadaama iyadu tahay mid ku tacalluqda dadka kale waxaana labada waalid laga doonayaa inay dareemaan muhiimadday ubadka u leedahay in la baraa ammaanada run sheega iyo balan oofinta maadaamuu la tacaamulayo dad kala duwan dabiicadahan loona sheega inuu ilaaliyo waxay u dhiibtaan asxaabtiisa la dhigata madarasada ballantan uu ka soo baxaa waxaana waajiba in sida ugu sahlan uguna fudud loogu sheega ubadka arrintaasi ayna u caddeeyaan labada waalid waxay ammaanadu tahay run sheega macnaheeda iyo wax lala jeeda balan oofinta afar in ubadka sida ugu wanaagsan loola dhaqmo haddii uu been sheego waxaa mararka qaar dhacaysa in ilmaha yaray been sheegaan iyagoo ka cararaya garaacista waalidka ama ciqaab kale waxaa markaasi loo baahan yahay in labada waalid ay ogaadaan waxa ka dambeeya in ilmaha yaray been sheegaan islamarkaanay ula dhaqmaan qaabay degnaan ku jirto si loo saxo qaladka markaasi taagan ee beensheega ah waxaana wanaagsan in loo sheegaa cawaaqib xumada ka dhalanaysa beenta iyo inaysan henshay lagu badbaado iyo inay tahay mid jebinaysa kalsoonida u dhexaysa isaga iyo afraadda kale islamarkaanay keenaysa mushaakilaad weyn sidoo kalena ay labada waalid u sharaxaan carruurta faa'iidooyinkae leedahay runsheega beentan ay keeni karta dhibaatooyin uu mar dambe ka shalaynayo shan in la dhisa kalsoonida u dhexaysa labada waalid iyo ubadka in kalsooni dhextaala waalidka iyo ilmihiisa waxay ka mid tahay waxyaabaha keeni kara islamarkaana suurtagelin kara inay ilmaha yar ku barbaaraan run sheega iyo ammaanada markii uu ilmaha yar dareemo inaysan wax dhibaataa ka soo gaaraynin in haddii uu qalad galo waqti ahaantan uu runtuu sheega labadiisa waalid wuxuu marka xigta iska ilaalinaya inuu qalad galo kuna saxa qaladkiisa been uu sheega labadiisa waalid wuxuu sidoo kale dareemaya ubadka ammaano wuxuuna ku soo baxayaa miday yar tahay been sheegiisa sidoo kale wuxuu ubadku u baahan yahay in laga dhegaysta fikradihiisa haddii ilmaha yar uu dareema in makaan weyn uu ka taagan yahay waalidiintiisa uu isagana ku dadaalaya inuu iska ilaaliyo waxyaabaha dhibayo ويعقبها وكونوا يا عبادي بصحبة من يكون الصدق زادا بصحبة من يكون الصدق زادا ugu dambayntii run sheegaya ammaanada waa akhlaaqda midda ugu wanaagsan ee uu islaamku ugu yeerayo inay labada waalid ku tarbiyeeyaan ubadkooda inta ay yar yihiin waana mas-uuliyad weyn in labada waalid ay ubadkooda ku barbaariyaan run sheegaya ammaanada waxayna arrintaasi u baahan tahay sabar iyo xigmad ay la yimaadaan labada waalid xadiid uu warinaya ibnu mascuud allaha ka rali noqdee wuxuu nebiga sala allahu calayhi wasalam dadka muslimiinta ku boorinayaa runta wuxuuna ku tilmaamay in runta ay qofka muslimka ku hanuuninaysa khayrka iyo wanaagga khayrka iyo wanaagana ay geenayso janno beentana ay sababayso faajirnimo faajirnimadana ay geenayso naar xadiid kale wuxuu nebiga sala allahu calayhi wasalam ku tilmaamay in beenta oo la sheegaa ballanta oo laga baxaa iyo in qofku aamino oo la qiyaanay ka mid tahay calaamadaha lagu yaqaana munaafaqa haddaba hooyo iyo aabbaan ubadka yar ku barbaarin noorun sheega ammaanadiyo balan oofinta si ay u wanaagsanaato adduunyadiisa iyo aakhiradiisa
إلى البر المرصع بالسعادة ألا إن الصدوق ينال خيرا ويكتسب الفضائل والسيادة ألا إن الصدوق ينال خيرا ويكتسب الفضائل والسيادة ويكتسب الفضائل والسيادة صدوق القول منطقه عباد وموئله الهداية والزياد صدوق القول منطقه عباد وموئله الهداية والزياد زادنا طول المدى والعلا في الحيقة عبر الزمان خير ذكر وبيان خير ذكر وبيان
waa hagaaga markanna waa xubinta qadka telefoonka iyo jawaabihii ay carruurtu ka bixiyeen su-aalihii aynu weydiinay toddobaadkii hore waa kuwan iyagu ka jawaabaya waxaana la yeelanay wareysideedan ku soo maqan السلام عليكم wacalaikum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu adigoo magacaa ku bilaabayo
اسمي عبد الرحمن halkee naga soo waceysaa بنت مساكو degmada saakow barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii lasoo dhaafay ma la socotay
ها su-aalihii lisweydiiyey jawaabna soo diyaarisay ها
waayahay aynu ka horeyna su-aasha koobaad iyo midda adkaarta ah waxay ku leedahay waxaa sheegtaa ducadu qofka muslimka akhrinayo markii ay dabeesha kacdo اللهم إني أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به
maasha allah su-aasha labaad iyo ah midda alxiraalahayna waxay ku leedahay waxaad sheegtaa wax meesha aad rabta ku geenayo isagoo aan dhaqdhaqaaqin ودغ maasha allah barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkan maxaad uga qayb qaadanaysaa oo aad soo diyaarisay قرآن نشيده hay qur-aanka ka hormar kadibna nashiidada insha allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالت اليهود عزير ابن الله و- وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا ورهبانهم أربابا من دون الله من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو أنا أفنى يمينا بأن لا نعود إلى الكفار حتى نبيد اليهود وبعد النفوس لرب العظيم فينصرنا رغم كل الغيوب حلفنا يمينا بأن لا نعود إلى الكفار حتى نبيد اليهود وبعد النفوس لرب العظيم فينصرنا رغم كل الغيوب فينصرنا رغم كل الغيوب وما الأرض إلا لنا وحدنا وليست لوغد حسيد الورود وليست لوغد حسيد الورود waayahay madrasadii wax ka barataa مدرسة أم القرى madrasatu umulqura waxyaabaha lagu barta maxaa ka mid ah قرآن بلوغ المرام أرجومية أرجوزة خلاصة قلبية وحي لمتها mustaqbalka dhow maxaad jecesha inaad noqoto
مجاهدة mustaqbal wanaagsan ayaan kuu rajaynaynaa insha allah إن شاء الله waayo ugu dambeyn iyo halkan ka salaamaysaa
muslimiinta dhammaan meel kastay joogaan gaar ahaan amiirkeena abiicudeyda iyo walaalaheena mujaahidiinta iyo idaacadda alfurqaan iyo walaalaheena falastiin allah ka dulqaada cadowga aamiin annaguna ku salaamaynaa waxaana ku leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم wacalaykum assalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu adigoo magacaaga ku bilaabayo في آدم إبراهيم halkee naga soo wacaysaa
في أحسن لعنة waaya barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii lasoo dhaafay ma la socotay ها su-aalihii lisweydii jawaabada ma soo diyaarisay ها su-aasha koowaad waxay ku leedahay waxaad sheegtaa ducada uu akhrinayo qofka muslimka ah markii ay kacdo dabeesha
اللهم إني أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها اللهم إني أسألك خيرها وخ- وخير ما فيها وخير ما أبصرت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أبصرت به waayah maasha allah su-aasha labaad yaa middaa la xiraalahayna waxay ku leedahay waxaad sheegtaa wax meesha aad rabto ku geenayo isagoo aan dhaqdhaqaaqin
ودلع maasha allah jasaaki illaahu khayran barnaamijka tarbiyada carruurta maxaad jimcahan uga abqaadanaysaa ood soo diyaarisay تصيبه ha inoo qaad قرية إشياء أنا بحبيتك بالن يرى إشياء قلبا أن دمير قرية كم جديد أن قبيلة مفاسير هي قالة ساسيل أن قبادة مفاسير قرية إشياء أنا بحبيتك بالن يرى إشياء قلبا أن دمير مخفية لجنتك يا بجتنا شمالي فقد وجهت يا رضا الله ترابنا جنة ربي وقالي حان صورنا ولا لي حافظوا يا إيماني عرشي وداربنا بل ورثت كفرت وأوها يا جهتك ناديني كتوكني من غير مفاتك maasha allah madarsadii wax ka barataa
بنت السالم مولى أبي حذيفة madrasatu saalim bowle abi xudayfa waxyaabaha lagu barta maxaa ka mid ah قرآن وتفسير أحكام التجويع وتربية العروسة mustaqbalka u dhow maxaad jeceshaa inaad noqoto داعية daaciyad mustaqbal wanaagsan ayaan ku rajeynaynaa insha allah
إن شاء الله ugu dambeyn iyo halkaan ka salaamaysaa أميركن أبو عبيدة وإلالهم ملكة المجاهدين في عدى الفرقان waayahay anakana ku salaamayna waxaanu ku leenahay asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
وعليكم السلام يا سعودية hayo dhib السلام عليكم wacalaykum assalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu adigoo magacaaga ku bilaabayo
عبد الرحمن cabdiraxmaan آلن halkee naga soo wacaysaa ليلان كسبر علي sablaale barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii lasoo dhaafay ma la socotay
ها su-aalihii lisoo yeediyey jawaabad ma soo diyaarisay
ها waayahay aan ku horeyna su-aasha koowaad iyo ahmiyadda adkaarta waxay ku leedahay waxaa sheegtaa ducadu qofka muslimka akhrinayo markii ay dabeesha kacdo اللهم إني أسألك خيرا وخير ما وصيت به
waaya maasha allah su-aasha labaad ee ah middaa le xidhaalahayna waxay ku leedahay waxaa sheegtaa wax meesha aad rabta ku geenayo isagoo aan dhaqdhaqaaqin ودرع barnaamijka tarbiyada carruurta maxaad jimcahan uga qayb qaadanaysaa ood soo diyaarisay قرآن qur-aan ha inoo akhri أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد maasha allah madarsi wax ka barataa
إمام الشاطبي imaamu shaadibi waxyaabaha lagu barta maxaa ka mid ah قرآن يا بيقونية يا صفاء مظلومة مظلومة waaya أبي إسحاق abi isxaaq waaya mustaqbalka dhow maxaa jeceshaa noqoto مجاهد mujaahid mustaqbal wanaagsan ayaan kuu rajeynaynaa insha allah
إن شاء الله suweynow ugu dambeyn iyo halkaan ka salaamaysaa ولالين ما تشتهي جيران ترآن أميتنا وويدا إلى عهد سلام يا الفرقان annagana ku salaamayna waxaanu ku leenahay asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu adigoo magacaaga ku bilaabayo طبعا يوسف halkee naga soo wacaysaa بكل سبلان barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii lasoo dhaafay ma la socotay
ها su-aalihii lisweydii jawaab ma soo diyaarisay ها waayahay aan ku horeyna su-aasha koobaad iyo midda adkaarta waxay ku leedahay waxaa sheegtaa ducadu qofka muslimka akhrinayo markii ay dabeeshu kacdo اللهم إني أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به
waayo su-aasha labaad iyo midda la xidhaalayna waxay ku leedahay waxaa sheegtaa wax meesha aad rabto ku geenayo isagoo aan dhaqdhaqaaqin
دلك أنا ودلك barnaamijka tarbiyada caruurta toddobaadkan maxaad uga qayb qaadanaysaa waad soo diyaarisay تشيدي كتاب باطل
nashiidihii kitaab bayquuni kitaabka ku hormar kadib nashiidada insha allah أداء بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل أذن الأخسنين حديث عدة وكل واحد أتى وحدة أول الصحيح هو ما اتصل إسناده لم يشتى أو يعاد يروي عن صفاق يكون عن مثله يعتمد انتظاره ونحوه كالحسن المعروف وهو وغدات كتابه ركاء صحيح اشتهرت ومن بفنينة مرفوع فما لتبعي والمقطوع سبع سبع جلال سبع سبع جلال سبع الكاس الميتان تدري هنا أنا لايك صبح صبح مسلمين صبح صبح مسلمين صبح عليكم ليسان تجري لنا في كيسان أنا ذكرت سعيدا تقاتا ابن الشركة تدري هنا أنا لايك سبع سبع جلال سبع سبع جلال سبع الكاس الميتان تدري هنا أنا لايك تابع تابع مسلمين تابع تابع مسلمين تابع لكامل حسن تدريبنا في كيسان كان ذكرتا سعيدا تقاتا بحسارتا تدريبنا أولئك ساير كبالية ساعة تكسر سكنة ذا سكنة آخرية ثلاثة أنا لازمة إني نحر يهود وحدنا ورارة يا جاكوريرا ترجو الكريم هذا
maasha allah madrasadii wax ka barataa كان المولى أبي حذيفة waxyaabaha lagu barto maxaa ka mid ah كتاب بيكون قصة الأبطال القرآن Een, mustaqbalka dhow maxaa jecel aa noqoto
مع النبي maclimad mustaqbal wanaagsan ayaan ku rajeeynaa insha allah إن شاء الله waayahay ugu dambeyn halkan ka salaamaysaa أميرتين أبو عبيدة جايزية مركز الجيران والعلامة غير فلسطين إذاعة إسلامية القرآن anaka noo ku salaamayna waxaanu ku leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu soo weynow insha allah
إن شاء الله ولكن كلية السلام عليكم wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu adigoo magacaa ku bilaabayo الدكتور يوسف cabdiraxmaan halkee naga soo wacaysaa
الدكتور قبلان
waayahay barnaamijka tarbiyada caruurta toddobaadkii lasoo dhaafay ma la socotay
ها su-aalii la soo dijiyood ma soo diyaarisay ها waayahay aan ka horeyna su-aasha koobaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa ducadu qofka muslimka akhrinayo markii ay dabeesha kacdo
اللهم إني أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها su-aasha labaad yaa mida la xidhaalahayna waxay ku leedahay waxaa sheegtaa wax meesha aad rabto ku geenayo isagoo aan dhaqdhaqaaqin وبضع waddada maasha allah madrasadii wax ka barataa كان المولى بخفيفة waayahay mustaqbalka dhow maxaa jecshana noqoto مجاهد mujaahid mustaqbal wanaagsan ayaan ku rajaynaynaa insha allah ugu dambeyn iyo halkan ka salaamaysaa أميرتين أبو عبيدة الجايزية مركز والعلامة فلسطين إذاعة القرآن annakan og salaamayna waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu adigoo magacaa ku bilaabayo
حبس عبد الرحمن halkee naga soo wacaysaa دقمة الجمامة
barnaamijka tarbiyada caruurta toddobaadkii lasoo dhaafay ma la socotay ها su-aalihii la siiyey jawaab ma soo diyaarisay
ها waayahay ayna ka horeyna su-aasha koobaad waxay ku leedahay waxaad sheegtaa ducada uu qofka muslimka akhrinayo markii ay dabeeshu kacdo اللهم إني أسألك من خيرها وأعوذ بك من شرها waayahay su-aasha labaad yaa mida la xidhaalahayna waxay ku leedahay waxaad sheegtaa wax meesha aad rabto ku geenayo isagoo aan dhaqdhaqaaqin
وضع wado maasha allah waayahay barnaamijka tarbiyada caruurta toddobaadkan maxaad uga qayb qaadanaysaa ood soo diyaarisay حديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بين للوسائل الأحمرين الذهب والمعسفر waayahay madrasadii wax ka barataa
مدرسة رمضان madrasatu ramadaan mustaqbalka dhow maxaa jeceshanaa noqoto
معلمات
maxamed mustaqbal wanaagsan ayaan ku rajeynaynaa insha allah
إن شاء الله waayahay ugu dambeyn iyo halkaan ka salaamaysaa
إذا عدا الفرقان إن ضمان سنيت لا تستجوبان من جاهلين annagana ku salaamayna waxaana ku leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu soo weynow insha allah إن شاء الله نورنا لم يغرب في ليالي الغرب فاضيا مشرق في دروب الفاضية فاضيا مشرق في دروب المغرب waa hagaaga qeybaha dhexe ee barnaamijka tarbiyada caruurta ayaad degeysanaysaan idaacadda islaamiga alfurqaanna uu idinkaga imaanayaa waxaase markani kusoo dhowaataan xubinta sheeka xiriirta soomaalida taasoo faa'iida u leh caruurta garaadkooda sidoo kalena ay ku fahmayaan waxyaabo badan oo dhaqankoodu ka mid ah Obeya, obeya, obeya, obeya, obeya, obeya. Ado labago iyo shadle, ado galdala ila joga, ado galadi gumaday, gayigi ado xoreeyey, ado qori garabka haysta, gabobayo gaari mayo. Haddad gadhaadi gabowdo, asay galadu timaado, hoyo guntigaaga dhuqso, gunto galka ha ka cararin. fulaygii galada ka carara cadaabkii alluu galaaye cadaabkii alluu galaaye hooyow guntigaaga dhuqso gunto galka ha ka cararin gesigii galada gumaada dabeed gayigii xoreeya rayaankii jannu galaaye hooyow guntigaaga dhuqso gunto galka ha ka cararin sheeko sheeko caruuree sheekadeenii maanta waxay ku saabsan tahay ee danwaco iyo libaax libaax aad u duqoobay aanan ogaaran karaynin oo wax ogaara soo qabsan karin oo baahi dishay waaye marka tii dawaca ahayd ayuu saaxiib leeyahay markaasaa wuxuu dhahee dawacooy naa waxaan rabaa waxaan cuno oon baahida oga baxo haddaad diididna adigaan ku cunaayaa okay dhahde waayahay waa baxde waxay u tagtay dameer oo daba leh oo hami oo hami leh un iska hami weyn markay u tagtay dameerka waxay ku dhahday dameerow hee waxaa kuu wacayo boqorka keenta wuxuuna rabaa inuu kugu wareejiyo boqortinimada maadaamuu isaga aad u duqooway marka wuxuu dhix- marka waxay ku dhahday soo bax soo raac sigan kuu geynaahe hayuu dhahay wuu soo baxay dameerkii iyo asigi ay ayadiyaa soo raaceen libaaxii u imaadeen libaax markay saa ugu imaadeen wuxuu sameeyey caruuree libaaxii dhegihii ayuu ka jartay dameerkii jaf intuu ka sistay wuu ka cunay dameerkii wuu cararay markuu fakaday aa dawacadii waxay samaysay way ka daba tagtay ilaan haddaysan ka daba tegin ayadaa la cunaahe nafteedii badbaadsanay markii ay ka daba tagtay waxay ku dhaha dameero adi dabaalmaa tahe maxaad u soo baxday oo soo carartay ee ee libaaxa wuxuu rabaa boqortinimada ee, ee, taajka boqortinimada inuu madaxa kuu suro marka sidaas daraaddeed dhagahan dhaadheerka ayuu kaa jaraayey si aad yacnii si qurux badan ugu soo baxday taajka markii lagu suro madaxa sidaas miya haa haye w- wuu soo raacabo markay soo raaceen way soo baxeen haddana libaaxii u keentay libaaxii marka u keentay hal mar uu ku booday madaxuu ka jartay ruf wuubu cunabo marka meeshaasi waxaan ka faa'iideynaa waxaa waaye damac katiir iyo muutu fi dariiqa allaa moogtahe carabta saasay dhahdaay waxaa waaye damac katiir weligiisaba waxaa waaye waddaduu ku dhimanaa meelaan la ogeyn ayuu ku dhimanaa marka ma fiicna damaca badan intaasaan ka faa'iideynaa caruuree sheekadeenii halkaas haynoo joogto
samow samow samowa samow sarariya lagowa sakaariya maydhaqowa sadkii rabbi keenayowa sabuuxiya soonfurowa sagaalaadka arrafowa halkaad xalanow xoqaysay halkaad xaliladiiska diiday halkaad xara dhaaminaysay lagu mari gacan malaa'ig hogaaga lagaama qaato halkaaga lagaama seexdo habari fiidkuma habaarto hobeeya hobeey hobeeya hobeeya hobeey hobeeya نورنا دستورنا ونظام الروج به نورنا ونظام الروج به وسواه لن نجد أولا من مذهب وسواه لن نجد أولا من مذهب qaybaha dambe ee barnaamijka tarbiyada carruurta ayaan ku sii siqaynaa waxaase markani kusoo dhowaataan xalqada lixdan iyo koowaad ee xubinta siirada nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaana xalqadani kaga hadli doonaa khilaafadii cali bin abidaalib radia allaahu canhu waana xalqadii ugu dambeysay ee kitaabkeena khulaasatu nurulyaqiin ee aan ka akhrinaynay siirada nebiga sala allahu calayhi wasalam محمد نبينا أمه آمنة أبوه عبد الله مات ولم يراه محمد نبينا أمه آمنة أبوه عبد الله مات ولم يراه bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu meel kastoo aad joogtaan carruuray kusoo dhowaado xubintii siirada nebiga sala allahu calayhi wasalam cali bin abi taalib bin cabdilmutalib bin haashim oo ay kunyadiisu tahay abilxasan waa ina adeerka rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxa uu ahaa qofkii ugu horeeyey ee soo islaamay marka laga hadlayo carruurta wakhti ka mid ah noloshiisa gaar ahaan barbaarkiisa wuxuu cali bin abi taalib ku soo qaatay guriga rasuulka sala allahu calayhi wasalam markii dambena wuxuu guursaday gabadhii uu dhalay rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee faaduma bintu moxamed iyadoo uu u dhashay laba wiil oo lagu kala magacaabo xasan iyo xuseen oo uu aad u jeclaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam marka laga hadlo manaaqibta iyo wanaaggii uu lahaa cali bin abi taalib ma ahan wax halkan lagu soo koobi karo wuxuu ahaa hogaamiye mujaahid ah intii uu noolaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo kadibba wuxuu sidoo kale ahaa qof uu rasuulka kaga tago mas-uuliyaadka qaar sida marka uu rasuulka duulayo oo ay dhici jirtay in madiino waali looga dhigo mid ka mid ah duulaanadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam qaaday wuxuu yidhi waxaan beni turaayada siin doonaa nin jecel allah iyo rasuulkiisa iyakuna ay jecel yihiin markii la gaaray subaxdii wuxuu rasuulka raayadda u dhiibay cali bin abi taalib markii la dilay cuhmaan binu cafaan radiallaahu canhu oo ahaa khaliifkii saddexaad waxay muslimiinta bayco la galeen cali bin abi taalib si uu u noqdo khaliifkii afaraad oo caadil ah cali ayaa marar badan wuxuu diiday inuu qaado mas-uuliyaddaas hase ahaatee waxaa aad ugu soo noqnoqday akhyaartii saxaabada oo ay ka mid ahaayeen azubayr binulcawaam iyo dalxa bin cubaydillaah markii dambena wuu oggolaaday masjidka nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaana baycada lagula galay afar iyo labaatankii dulxaja sanadkii soddon iyo shanaad ee hijiriyada ayaa baycada lala galay cali bin abi taalib wuxuu sidaas ku noqday khaliifkii afaraad ee muslimiinta markii dambena wuxuu deegaankiisa iyo madaxtooyadiisa dowladda muslimiinta u bedelay magaalada kuufa ee dalka ciraaq wuxuu cali khaliif ahaa afar sano sagaal bilood iyo toddoba maalmood waxayna khilaafadiisa ku tilmaamneed arrimo dhowr ah oo uu kala mid ahaa saddexdii khaliif ee mas-uuliyadda muslimiinta qabatay markii uu geeriyooday rasuulka sala allahu calayhi wasalam marjiciyadda dowladda islaamka waxay ahayd qur-aanka iyo sunnaha si la mid ah saddexdii khaliif ee isaga ka horeysay wuxuu sidoo kale cali sii xoojiyey mabda'a shuurada oo ahaa arrin ay ku tilmaamnaayeen khulafadii raashidiinta ee soo maray muslimiinta wuxuu kaluu cali bin abi taalib radiallaahu canhu xilligiisii aad u ilaaliyey cadaaladda muslimiinta ayaana ku noolaa isjecel dhexdooda ah iyo wanaag ilaa ay soo shaacbaxday fidno aan halkan munaasab ku ahayn in aan uga sii hadalno marka laga hadlo howlihii ugu waaweynaa ee uu qabtay cali bin abi taalib intuu hogaaminaya muslimiinta waxaa ka mid ahaa inuu dheelo tiray nidaamka maaliyadda ee muslimiinta heer dakhliga dowladda islaamka aad u kordhay wuxuu kaloo cali bin abi taalib maalin ka mid ah toddobaadka uu sameeyey inuu u kala garqaado dadka isku haysta madaalimta waaweyn sida dhiigga iyo hantida maguurtada ah wuxuu kaluu cali bin abi taalib ahaa qofkii ugu horeeyey ee aas-aasay cilmiga naxwaha si loo dhowro kitaabka allah iyo sunnaha nebiga sala allahu calayhi wasalam marka laga hadlo geerida cali bin abi taalib waxaa dilay kooxda khawaarijta oo ka mid ah firqooyinka habowsan ee u nasab sheegta ahlu qiblaha nin habowsan oo lagu magacaabay ibnu muljim ayaa aroor hore xilli uu cali u soo kacay salaada fajarka wuxuu la dhacay seef taas oo keentay inuu dhaawac daran soo gaaro cali bin abi taalib markii dambena dhaawacaas ayuu u shahiiday allah ha ka aqbalo shahaadadiisa geeridiisa kadib khilaafaad muddo soo jiitamayay waxaa heshiiyey muslimiinta xasan bin cali bin abi taalib ayaana u tanaasulay mucaawiya bin abi sufyaan sidaasna waxaa ku soo dhammaaday khilaafaadkii haddaba intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa xalaqaadkii siirada nebiga sala allahu calayhi wasalam ee muddada soo socday wixii aan qaladnay waxay ka ahaadeen nafteenna iyo shaydaan wixii aan asiibnayna allah ayaa ku mahadsan intaan ku kulmayno xalaqaad noocan oo kale ah waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ليس في الشرق هدى إلا ولا في المغرب ليس في الشرق هدى إلا ولا في المغرب ليس في الشرق هدى إلا ولا في المغرب qaybaha dambe ee barnaamijka tarbiyadda carruurta ayaan isla soo gaarnay waxaadna markani ku soo dhowaataan su-aalaha carruurta laga doonaya inay ka soo jawaabaan toddobaadka soo socdo waxaana marka hore maad celinaynaa carruurtii ka soo jawaabtay su-aalihii hore haddii wallah idmana waxaan toddobaadkan idin soo gudbin doonnaa carruurey su-aalo kaloo iskugu jira adkaari yaal xiraale haddii aynu ka horeyno su-aasha koobaad iyo adkaarta waxay u dhacaysaa sida tan waxaa sheegtaan ducadu qofka muslimka akhrinaya markii ugu gacayeeru aan ku celiyo mar kale waxaa sheegtaan ducadu qofka muslimka akhrinaya markii ugu gacayeeru su-aasha labaad yaa middaal xiraalahayna waxay u dhacaysaa sida tan waxaa sheegtaan wax markaad isticmaalaysid aad tuurayso aan ku celiyo mar kale waxaa sheegtaan wax markaad isticmaalaysid aad tuurayso waxaan idin rajaynaynaa inaad ka soo jawaabtaan toddobaadka soo socdo idinkuna la soo xidhaya maalinta khamiista galabkeeda saacaddu markay ku beegan tahay toban saac iyo bar ama afarta iyo bar galabnimo waxaadna naga soo wici kartaan telefoon nambarkiisu yahay eber lix hal toddobo konton iyo toddobo labaatan lixdan iyo lix aan ku celiyo mar kale eber lix hal toddobo konton iyo toddobo labaatan lixdan iyo lix إنما آياته نهج خير الآدب فيه الحنان والأمان والأمان والأمان والأمان في ليالي الكرم لم يروا في ليالي الكرم فاضياه مشرق في دروب الموهب فاضياه مشرق في دروب الموهب
guud ahaanna inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa dhegaystayaal barnaamijka tarbiyadda carruurta oo aad ku dhegaysateen qodobo kala duwan waxaannu mahad celinaynaa dhammaan carruurtii ka qayb qaatay xubinta qadka telefoonka carruurtii jecladana ka qayb qaato balse wakhtigu ka dhammaaday waalidiintooda mucallimiintooda iyo dhammaan dhegaystayaasheenna tanii intaan ku kulmayno barnaamij caynkan oo kale ah iyo toddobaadka soo socdo waxaan idinkaga tegaynaa fii amaaniillaah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
فاضياه مشرق في دروب